kulanti wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyayaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalka ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda swiden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska maantana waxaan ku soo qaadanaynaa cashar ku saabsan barashada cayayaanka dalagyada cuna calaamadahooda iyo saamaynta dalagga uu u geysanayo magacaygu waa abubakar moxamed soo dhowaada waa hagaag mar kale kulan wanaagsan haddaba waxaa muhiim inoo ah inaan fahamno cayayaanka dalagyada beerteenna ku dhaca nooca ay yihiin siday dalagga u baabi'iyaan qaybaha dalagyada ay waxyeeleeyaan iyo saamaynta ay ku reebi karaan wax soo saarkeenna beeraley miyaad noqonaysaa mid faraxsan haddii dalaggii aad beeratay aysan waxba kaaga soo bixin markii xilligu dhammaaday kadib markaad maalgelisay oo abuurtay xoog xoolo iyo wakhtina kaaga dhammaaday inaad wax beerato waa maalgelin aad samaynayso waxaanad u baahan tahay inaad maalgelintaad samaynayso aad ka hesho wixii kaa galay iyo ka badan oo faa'iide ah sidee ayuu dareenkaagu noqonayaa haddaad waxba goosan weydo haddaba haddii su'aalahan kore jawaabuhoodu yihiin maya xaqiiqdu waa in loo baahan yahay in la fahmo cayayaanka baabi'inaya dalaggeenna sida uu u baabi'inayo iyo siday tahay inaad isaga ilaaliso haddaba muxuu yahay cayayaan waa wax kasta oo keena cudurrada ku dhacaya dalagga waxay noqon karaan qaar ka mida qashinka beerta ka dhex baxa iyo noole kasta oo cudur keena sida cayayaanka goosatada xaaxeeyada darxiga fangaska bakteeriyada fayraska iyo qashinnada kuwaasoo leh awood ay ku keeni karaan dhaawacyo iyo cudurro ay u geystaan dhirta xoolaha ama aadanaha waa hagaag si aan wax uga ogaanno cayayaanka kala duwan ee beeralaydeenna dhibaataynaya aan la hadalno khubarradeenna beeraha oo kale ah xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity iyo xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda horumarinta bulshada ee s y p d waxaan ku hormarayaa xasan nuur cismaan bismillahi alxamdulilah waa mahadsantaha abukar marka kowaad horta cayayaan marka la leeyahay afka qalaan dugunaad infect best waxyaala lagu yidhahda waxaa lagu yidhaahdaa shay aba shay kasto kaasoo dhibaato u geysanayo dalagyada baxaya marka asaa u sii kala baxo qaarna waxay kala baxaan muxuu ahaa dulinka dulin ereyga best oo oo maxay ahayd beeraha loo adeegsado waxa waaye waa dulin marka dulinka waxa uu si kala baxa best wax la yidhahdo ama infect wax la yihahdo labadaas oo kala baxa labada labadan waxaa la kala mid cayayaan waa marka marka haddaan usoo daadano su-aashii hoosida cayayaanka ahayd cayayaanka waxaa la yidhaahdaa noolo yaryar kuwaasoo dhibaato u geysta dalagyada baxaya noocii doona ma aadan kaasaan kusoo koobana dhanka kale haddaan ka eegno su-aasha dhankeeda kale oo ah sida cuduro dalagyada u keena sidaa u badan oo cudurooga qaara waxay yihiinba cudur sidayaal waay intay beer cudur sida kasoo luugaan dheecaanka sida ogna muxuu ahaa cayaanadu geedaha inta ay dhuuqaan ay dhacaanadii iyo wixii virus iyo waxyaabihii owlta soo qaadaan geed kala dultagaan ay kusii daynayaan marka kaas waxa waay waxay keenaysaa cudurada fududeynaysaa tusaale haddaan kasii bixiyo cayayaankan la yidhaahda muxuu ahaa malabasada soomaalida utaqaana taasoo kale waxaa lagu yaqaanaa viruska gudbisaa sida caanka ah marka sidaas iyo si ayada laftigooda marka laga tago cudurada maaha laftigooda boroblem ay ku yihiin dalagyada oo way cunaan qaar mirahay ka cunaan qaar maxaa jirday ka cunaan qaar xeedaday ka cunaan qaar ay laftigooda boroblem yihiin cudur gudbiyaan waa yihiin oo dhir beer kale oo intay wasaqaysa ama cudurka inta kasoo qaadaan ayay beer kale keenaan waa tahay noo sharax noocyada cayayaanka ee beeraleyda soomaaliyeed dhibaatada ugu daran u geysta kuway kale yihiin wamasanta abu kororta cayaan hadii la yidhaahdo soomaaliya kan hadda maanta aad iyo aad ugu dhika badan oo dhibaatada ku lahayo sababna wadankeena horta wuxuu waxa muhiim ku yahay oo aad iyo aad u tacbaa geliyada aad qof walba oo beeralida heerka ah geliya u badan tahay marka laga rabo kuwa weyn oo mooska lahaa tacbaan marka geliyada si kale u sheeg geleydii waa waa lafdhabarka cunna cunnaed ee soomaaliyeed marka saa darteeda ooyay dadka soo saartaan saa darteeda marka geleydaas waxyaabahaas hadda ay ka bislaaday laga soo bilaabo toddobiiy tobankii ilaa hadda waxawa cayaan fall armon cayaan la yidhahda ama soomaaliya lagu yidhahdo madaxangol madaxangol waxaa lagu bixiya madaxangol kuleya marka kaas marka wuxuu leeyahay khasaaro badan oo beerleyda ku haya waxaa kaaga daran dhibaatooyinka ugu geystana waxaa ka mid ah oo hadda uu ku haayo cayaankan oo la yidhahdo madaxangoolka hadduu dhergan yahay ama uu haysto wax uu quuto galey uu ku duudiyo tusaale oo kale galeydii marka uu dul fadhiyo haddii ay ku filan tahay cudadaasi ma sii joogsanaya waa dhaqaaqa waa sii tagaa asoo cunno kastoo ka tagaa meel kaloo kusii habsana halkeedin halkeedina magaalada wuxuu jari karaa boqol kilomitr uu jari karaa halka habeen marka taas taas darteeda baalkaas hadda waxaa kaloo ayagana jiro cayaano badan oo kamid a dhuunqabalka oo kale oo dhex gala biraha gelida oo kale ka dhex gala iyo weliba xataa wuxuu kaloo dhex galaa boolka sistemka ama baalka dhex wuxuu kaloo dhex galaa afka hore fooda hore dalagana waa galaa kaasa dhibaato badan oo beeriyada ku hadaya waxaa kaloo jira isna dadka ay khudaarta xaggadantaa soo hadna ayadana baal la yidhaahdo muxuu ahaa xili yaqaana caashikaali ay yaqaanaan caashikaali marka kaas oo kale marka wuxuu sameeya katabiilahaas wuxuu sameeyaa caleemahu geedka ka daadiya haddii geedka caleemo laga daadina waa waa ka cunaa kaaga darana markuu geedka caleenta cuno wuu sii saxaroodaa gadaal uu kasii daaya anaa maba gaaj maba maba dhirgaaya meesha kaaga muuqanaysa marka caleemihi baabi'ina waxay geedka hadii caleemaha laga baado macnaheeda la fahmi karaa wax cunaa ma sameynaya caleemaha cunada ka sameeya geedka wax cunaada kuwa kale waxaa jira ayagana sidoo kale ah oo oo miraha sida nyaanyada oo kale iyo miraha ka dhex galaan duduulada ka dhiga barwa ka dhiga ayagana jiraan waxaa kaloo ayadana jiraan mid la yidhaahdo malabsida ama akibisida loo yaqaano asna weerar ba-an ku qaado muxuu ahaa dalagyada baabi'iya iyo cuduro iyo cayaano badan oo kalena jira sida kuwa la yidhaahdo afka qaraabka soomaalku ma lix beetle oo kale wuxuu ku dhacaa xubuubleyda sida galeyda iyo wixii lamid oo ku dhacaa isna sidaas oo kale oo cunaa waxaa kaloo jira ayadana dhankan khudaarta haddaan ka eegno bahal soomaalida ay u yaqaanaan injir ay dhahaan injirtu basasha ku dhacda oo kale afka qalaad lagu dhahaa trips intaas aan soo sheegay waa kuwa ugu waaweyn ee saameeya dalagyada ha aadaan heer khudaareed iyo meere ama ha aadan heer cunnada la cuno oo la beerto qanacsida waayahay cayayaanku sidee ugu kala duwan yihiin xiliyada tusaale ahaan guga iyo dayrta ma noocyo kala duwan ayaa soo baxa waa maadsantaa horta ugu koro waa jiraan cayayaano qaar oo xilli la helo muxuu ahaa guga oo kale la helo kuwa beerta waxayna ku xiran tahay dalaga la beera horta waxaan ogaanaa cayayaanadu waxay ku xiran yihiin maanshiyahoodu waxay qoraan inay helaan tusaale ahaan gugi oo kale soomaalida badanaa waxay tamaan geleyda wixii geley ah oo cuni karo ama wax ugeysan karo doormaysa ku jira kuwaas inta soo tagaana waxay cunayaan dalag marka taas waxaa loo yidhi waxay tahay markaan guga cayaanadii baa dhihi karaa waxaa loo yidhi wax kale maaha dalagaasay daba socdaan waxaa kaloo ayadana jirta sidoo kale kuwa ku dhaco maxay ahayd sifinta iyo wixii lamid ah oo kale ku dhaco oo ayaasna ah sifinta soo raacay jecel manaa cuni karo cayaanada waxaa lagu yaqaanaa waxay leeyihiin specific hooses wax la yihahdo ama dalagyo qaar ay cuni karaan marka xilligii deerta oo kale ayadana waxay keenaysaa in meeshaas ay u bataan wixii se la xirray ku kaloo jirano mar walba joogi karo sida qudradaha kala duwan oo kale wixii ku dhaca oo kale ayadana waa laga helaa marka haddaan soo koobo muhiimadda waxay tahay dalagyada meesha ku yaala ee ugu muhiimsan waxaa kaloo jira ayagana aan raacinaa maqabqabowga oo kale iyo kuwa kubixi karaa jira iyo kuweelka kuwa kubixi karaas oo kale ayagana waa jira waayahay cayayaanadani dalagyaday ku kala dhacaan waa kuwee maxayse ku kala duwan yihiin wamaasanta abu korqod cayaanada dalagyaday ku kala dhacaan waa badan yihiin oo malabashada oo kale tusaale usoo qaata malabashada waxay ku dhacdaa geleyday ku dhacdaa liintay ku dhacdaa sisinta way ku dhacdaa meelahaas laakiin ha u badnaato geleyda ha u badnaato kuwaasoo ka dhan waa ku wada dhacaan taas waa mid waxayna ku kala duwan yihiin cayaanada waxay kala duwan yihiin qaabka ay u weeraraan dalagka ku kala duwan yihiin tusaale ahaan qaar waxaa lagu yaqaanaa keliya miraha besay cunaan waxay cunaan baraanjiyada besay ka cunaan qaarna dulduleeliyayaal waaye waa duleeliyaal qaar waxay ka galaan jirida dhexdeeda ay dhex galaan qaarna maba duleeliyaan inta afka gashtaan ee geedka dhacaanka dhanka dhuuqaya ayagana markaasaa sida waxaa ku istaagaa shaqadii geedka oo wada sidaa ku istaagaan hadda malabashada oo kale hadaa soo qaata malabashada oo kale waxyaabaha ay samayso waxaa kamid ah waxay horta wax dheecaan oo kale ku duldaysa geedka waa nuugtaa hortaan waxay ka nuugtaa dheecaanka waxyaabahaas ay ka nuugtaa waxyaabaha ay samaysan waxaa kamid ah wax oo malab malab oo kale dheereer madow oo kale geedka dusha kaga daysaa taas marka waxay keenaysaa in ay dalagii samayso waayo cunadiisa oo horu sii jaanqaado taas oo kale keenaysaa waayadana isla sidoo kale asbaalkan oo la yidhahdo dhuunqabadka soomaalida u taqaana isla sidaas oo kale waa kala badan yahay naftirkiisa nooci leh jirida weerara wixii afka hore weerarana waxaa la yidhahdaa shoot alogama shoot borra lahaa afka qalaad laakiin soomaali haddaana dhammaantood waxaa isku dhehnaa dhuunqabad dhuunqabad oo mid jirida ku dhacaa jira mid oo afka hore ku dhacay oo shiishka geedka baxay ku dhacaa jira marka kuwaas oo kale waxay keenayaan cayaanada dalagyada inay ku dhacaan iyo kuwa khudaar gooniha jira ayada amba imaanayno qeybaha la yidhaahdo dalxasirialka ama kuwa la yidhaahdo xabibleyda galeyda waxaa kamid ah ku dhexina marka soo koobo waxay ku kala duwan yihiin feeding habitka ama qaabka ay ayaga u cunayaan muxuu ahaa dalagyada cunayaan ku kala duwan yihiin dalagyada ay ku kala dhacaan laftirkoodana oo ku kala duwan yihiin oo waa jiraan dalagyo qaar oo wax wadaagaan sida hadda tusaalaha kugu soo qaata malaabashada oo kale galey ha ugu badnaato laakiin haddana saftii way ku dhacdaa ribtii way ku dhacdaa lacag badnaato dhanka galeyda kuwo qaar waxaa jira ayagana u badanba dalagyo qaarina ku dhaca sida hadda baalkii aan ka cadaadayno hadda wadanka ka jiro oo kale la yidhahdo madaxangoolka oo kale galeyda aa ugu muhiimsan waxa uu helo markuu waayo la uu leeyahay qorshe kale oo lahaana markaa dalag kale isaga habsado sida dhaca labada kun toddoba iyo tobankii oo kale toddoba iyo tobankii galeyda intuu wada baabiye oo qudraddii gud waxa cuno waay macnaha galeyda wada baabiye qudraddii saasoo kale waa dhici karta markuu waayo darajadii wixii koowaad u ahaas oo weeraraya hadduu waa markaas u wareegana laakiin sida badan hadda aan ujeedno baalkani keliya wuxuu ku koobnaadaa galeyda oo kalaad ugu koob yahay waxaa kaloo jira kuwo ku kala dhaca ayagana muxuu ahaa sida too basasha oo kale hadda injirta oo kale tripska baasha loo yaqaano ku dhacaa jiraan basal taas welibana kaasi ku yahay qaas ku yahay waxaa kaloo jirta ayagana oo la heli karaa kuwa la yidhaahdo caara caara iyo wixii lamid ah ayagaasna dalagyo qaar ay ku dhacaa sida nyaanyada iyo waxay ku dhacaan sisinta iyo qaraha iyo brinjaal baa la yidhaahdo oo hadda soomaaliga anaa kusoo badanaya kaasoo kale ku dhacaa isna waxaa kaloo jiro mid layidhahdo root not limited mid layidhahdo isna kan wuxuu ka dilaa geedka xeedada ku dilaa geedka waxaa arkaysaa marka dambe isna dalagyada weerari kara marka waxaa kamid ah mooski oo kale waa dilaa aada ugu badan yahay yaanyadii sidoo kale basashii sidoo kale karootadii iyo muxuuaha baalka beer weynka beer gaduudka soomaalida utaqaano basbaaska iyo waxaas oo dhan waa wada saameeya isna haddaan sii raaciyo isna waxaa kaloo jiro oo isna geysan karo dhibaato kale geysan karo bilibag baa layihahdo oo maalmahan dambaa isna soo baxay soomaali kuma hayno laakiin waxay waxay ku bah yihiin malabaysada waxay kala duwan yihin marka waxay malabaysada ama afriska waxay kala duwan yihiin mid wax madmadow dheecaa madmadow dardeero oo sida malab malab oo kale ay malabasada samaysaa geedku dushiis ku samaysaa laakiin kan cadcad wax cadcad waay waa kan dheecaan dhacaan oo kale waayahay laakiin waa cad yahay labadaas saasay ku kala duwan yihiin wuxuuna maalmahan dambe aad aad u weeraraya babay iyo kuwaasoo zaaid u weeraraya geedka wuu dilaa
kaasi waxa uu ah xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity halkaas aad nagala socotaanna waa barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waa hagaag dhammaan qaybaha cayayaanada waa kuwo dalagan beeranay ku dhex nool waxayna ku tiirsan yihiin hadba dalagyada aad beerato siday kale yihiin oo ay ugu noolaadaan tusaale cayayaanka dhuungooyaha oo gallayda iyo masagada aad u waxyeela wuxuu si nabad ah ugu nool yahay jiridda dalagyada gallayda iyo masagada qaar ka mida cayayaanada kale waxay si khaasa ugu nool yihiin caleemaha jiridda ubaxa iyo midhaha qaar kale waa kuwo xilliga la soo baxa waxayna hadba isu badbedelaan sida xaaladda cimiladu isu beddesho waxaa jira cayayaan gudbiya xanuunnada kuwaasoo lagu magacaabo cudursidayaal waxayna si dhaqso ah cudurka ugu gudbiyaan geedka marka ay cunaan iyagoo ku reeba geedkii jeermiska fangaska iyo fayraska marka intaani dhacdo waa marka cayayaankii uu saamayn ku yeelanayo dalageennii wuuna baaba'ayaa taasoo ah in geedihii kuu beernaa aysan si caafimaad leh u korin iyo inaysan soo saarin wax cunno ah cayayaanka qaarkood waxay u gudbiyaan noolaha sababa cudurro keena sida dhuunqabadka oo saameeya koritaanka dalagga iyo abuurka guud ahaan waxyeellada cayayaanka waxay u horseedi kartaa boqolkiiba boqol dalagga oo luma haddii midhaha khudaarta calafka iyo wixii la mid ah ay yaraadaan waxaa dhalanaya khasaare dhaqaale oo nolosha dadka ku dhaca haddaba waa waajib in beeralaygu barto noocyada cayayaan wakhtiyaday kacaan iyo sida loola dagaalamo macluumaad dheeraada si aan u helno aan la hadalno xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d naabukar waa dhowahay marka laga hadlayo cayayaanada sideedaba cayayaanka wuxuu ka mid yahay guud ahaan waxyaabaha ugu badan ee khasaaraha u geysta dalaga marka waxay wax u yeelaan dalaga waxay wax u yeelaan waxay tahay marka koowaad taarka waxay la dagaalamaan geedka ilaa geedka wuxuu u baahan yahay markuu helo waxyaaba u baanaayo u helo wuxuu u baahan yahay inuu cuno samaysto waa geed maadaama noola og yahay marka wuxuu kala dagaalamayaa ko inuu caleemihii ayuu muxuu aha dhibaato u geysanaa taasna waxay keenaysaa inuu geedkii cuno u samaysan waayo haddii caleentii lagala dagaalamo geedkii muxaa cuno ma samaysan karo midda labaad waxay tahay wuxuu carqalad gelinayaa geedka laftigiisa in muxuu ahaa isha wuxuu kala dagaalamaa sidoo kale qarinkii ama stemkii laftigiisa laftigiisa gudaha inuu u dalo oo muxuu ahaa isha oo systemkii shaqaynayay oo geedkii inuu qaado nafaqadii uu qaadi lahaa geelaha shiribadi wuxuu galayaa marka dhulka soo baxaya wuxuu keenaa taas wuxuu keenayaa in geedkii qarankiisa oo saameyn ku yeesho geedkii nafaqadiisa uu heli waayo waxaa kaloo ugu muhiimsan oo kale uu keenayo waxay tahay cayayaanka wuxuu keenayaa inuu cudurro badan gudbiyo inuu cudurro badan keeno taasoo keenaysa in geedkii miro u dhali waayo inuu inuu inuu qurmo inuu muxuu aha caleentii daadiyo marka saddexdaasba saameyn waa u yeeshaa saameyn weynna wuu kuleeyahay cayayaanka inuu geedka koro maxaa yeele geedkani wuxuu u baahan yahay inuu inuu nafaqadii asaga qaato haddii marka geedka lagu kor noolaado cayayaanka badanaa waa arag geedka ku dullool yahay uu rabaa inuu hoos ku noqdo ama dulli uu ku noqdo marka waxay keenaysaa inuu nafaqadii uu raba geedka uusan helin oo asaga geedkii kale kan uu kor noolaado inuu cadaadis saaro oo geedkii uusan uu muxuu ahay kori waayo inuu geedkii sidoo kaleeto oo toos dhaawac toosna ugu geysto mid dadbanna ugu geysto na islamarkaana geedkii ama beerta guud ahaan ay noqoto mid aanan koreynin hadday noqoto isha mid qaar waxaa jira shidadada muxuu ahay saameyn kaga geysto dib dib u dhigo qaar waxaa jira muxuu aha caleemaha laftigooda isla qaar waxaa jira mirihii iyo iyo laantii muxuu aha iska cuna marka intaasba waxay u geysanayaan saameyn weyn waana waxyaabaha keenaya oo loo leeyahay cudurka wuxuu kamid yahay khasaaraha ugu weyn ee dalaga ku yimaada beerta guud ahaan sidoo kale waxa uu waxyeelaya waxay tahay inuu kaga tago waxyaabo oo inuu wasaqeeyo taas waqtigeeda ayadana waa way kamid tahay sidee beeralaygu markaa isaga ilaalin karaa cayayaankan aada maasan tahay cayayaanka horta waa waa aafo weyn runtii oo beeraleyda ama ama beerta dalagyada haysata marka waxaa laiskaga ilaalin karaa waxay tahay o in muxuu ahay markii horeba la isticmaalo i b n ama marka hore la isticmaalo hababka in laga hortago aan yidhahda marka in laga hortago dalagaani in laga hortago habka kahortaga in la isticmaalo oo ah in muxuu ahaye beer qofkan beeraleyda marka hore uu diyaarinayaba inuu beertiisii ku talagalo waxyaabaha qaar ku talagalay waa diyaarinta xilliga u diyaarinta oo kale inuu ku talagalo cooskii oo cayayaankii soo digaalayo o kale meesha inuu ka bixiyo in beerta yaambada lagu falaayo kaleeto in waxyaaba coos kala dheeri inaysan keenin oo cayaan uu soo dadaali karo in lala daga marka horeba beerta loo diyaariyo qofkan beeraleyda marka horeba inuu ku talagalo inuu beerta markuu diyaarsanaayo ay noqoto beertaasi oo kusii talagalo kahortag ahaan oo isticmaalo inuu abuur taya leh isticmaalo ama abuur dhaweysan oo isticmaalo taas laftigeeda waa looga hortagi karaa abuurka isticmaalaya laftigeeda abuur coos iyo waxaasuu ku jira inuusan in abuur fiican oo nadiif isticmaala isla markaana daweysan maxaa abuurka daweysan wuxuu ka hortagaya geedka intuu jilicsan yahay ayuu wuxuu ka celinaya cayayaankii wuxuu ka celinaya marka intaas marka laga soo tago waxaa kaloo qofka laga rabaa oo iskaga celin karaa waxay tahay inuu isticmaalo habka isku dhasan lagu maaneygareeyo ama lagu kontaroolo cayayaanka kaasoo ah in la isticmaalo dalagyadii horaan soo celin dalagbedel la isticmaalo in muxuu ahay la sameeyo habka isku dhafka beerta laba dalagoo kala duwan kala faamiliga lagu beero in muxuu ahay la isticmaalo cayayaanada waxaa jira qaar kamida cayayaan kasta macnihii faa'iido khasaare ma laha qaar faa'iido lahaa jiro sidaas oo kale inaanan la la la baabi'inin in la yareeyo sunta isticmaalkeeda in la yareeyo muxuu ahay la isticmaalo noocyadaani geedka laga geedudigoo kaleeto dheecaanka lagasoo jiro kaleeto ama lagasoo dheecaamiyo kale la isticmaalo si loogu isticmaalo dalagaas in loogu hortago mahadsanidkaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw waa hagaag haddaba waxaan barannay noocyada cayayaanka cimiladay ku kala nool yihiin iyo siday dalagyada u kala waxyeeleeyaan aan dul marno casharadii aan soo barannay beeraley miyaad noqonaysaa mid faraxsan haddii dalaggii aad beeratay aysan waxba kaaga soo bixin markii xilligu dhammaaday kadib markaad maalgelisay oo abuurtay xoog xoolo iyo wakhtina kaaga dhammaaday inaad wax beerato waa maalgelin inaad samaynayso waxaanaad u baahan tahay inaad maalgelintaad samaynayso aad ka hesho wixii kaa galay iyo ka badan oo faa'iide ah sidee ayaa dareenkaagu noqonayaa haddaad waxba goosan weydo haddaba haddii su'aalahan ee kore jawaabuhoodu yihiin maya xaqiiqdu waa in loo baahan yahay in la fahmo cayayaanka baabi'inaya dalaggeenna sida uu u baabi'inayo iyo siday tahay inaad isaga ilaaliso cudurrada ku dhacaya dalagga waxaa keeni kara qaar ka mida qashinada beerta ka dhex baxa iyo noolo kasta oo cudur keena sida cayayaanka goosatada xaaheeyada dirxiga fangaska bakteriyada fayraska iyo qashinada kuwaasoo leh awood ay ku keeni karaan dhaawacyo ay u geystaan dhirta xoolaha ama aadanaha waa tahay waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeenna barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo aan maanta uga hadalnay barashada cayayaanka iyo cudurrada ku dhaca dalagyada barnaamijka waxaa idiin soo saartay hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha u s ed midooda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska anigoo ah abubakar moxamed ayaa idinla socodsiinayay dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo